magaalada shiga oo runtii la kulantay dhibaato aada u weyn waxa ay ku jirtaa xaalad deganaansho ah marka la eego waktiyadii lasoo dhaafay waxaana la wareegay ciidamada xooga dalka ama militariga dalka marka xaaladda way xasiloon tahay dadweynuhuna aada bay ugu faraxsan yihiin ciidamadan soo galay magaalada jigjiga guud ahaan la filaya inay deegaanka ku faafaan bal marka waxaad iiga warantaa maxaa loo malaynayaa inay xigi karaan xilka waatan uu ka degay madaxweynihii sidoo kaleetana axmed cabdi maxamed la magacaabay oo wasiir ka ah sidoo kaleeto xukuumadda jirta ee dowlad deegaanka soomaalida marka aragti ahaan maxaa la filayaa inay xigi karaan arrimaha haatan socda runtii si fool xun ayay ku dambeysay sidimaanadkii sida cabdi maxamed cumar oo uu uga falaxashay arrimihii deegaanka soomaalida marka la eego oo xaalad dhibaato ah ayay sababtay arrintaasi guud ahaan magaalada jijiro burbur laxaad loo geystay marka markaad eegtid isbedelkan haatan la sameeyey waa barbiloo fiican laakiin marka la qiimeeyo si guud isku doon bay saarnaayeen ninkan haatan la wareegay talada deegaanka iyo madaxweynihii haatan ka degay marka aqalku waa wada ul laakiin ul la qaato male waa garta marka maxaa lagu doorbiday hadday isku mabda ahaayeen dowladda uu ka tirsanaa xisbigii talada haye uu ka tirsan yahay maxaa cabdi maxamed looga qaaday cumar xilka madaxweynenimo oo lagu doorta ayay kula tahay mas-uulka haatan loo dhiibay runtii qorshe ahaan transitionku dee waxa uu ka imanayaa oon isla xisbiga gudihiisa marka la eego hanaanka geedi socodka deegaanka iyo guud ahaan isbedelada marka xisbiga dhexdiisa iyo hogaamintan haatan ayay ka dhigan tahay in laga soo xulay iyadoo weliba loo malaynayo inay ku timiday rabitaanka cabdi maxamed cumar in uu xilka mataqaana ula wareego ninkan haatan la wareegay marka lama oran karo runtii waa isbedel deegaanku waxa uu u baahan yahay hor ilaa hoos isbedel buuxa oo oo hirgal ah sidii loogu dhiiran lahaa lamana filayo in mas-uulkan cusub haatan uu ku dhiiranaan karo ama wax badan ka bedelnaan karo ninkii haatan dameeyey booska marka rajo weyni ma jirto ilaa aan lagu dhiiran isbedel weyn oo kor ilaa hoosa waxaa burburay dhammaan instituushiyadii dawliga ahaa ama hay-adihii dawliga ahaa haykalkii dowladnimo ee deegaanka ayaa burburay marka muhiimadda waxa weeye in lagu dhiirado isbedel weyn waa garta marka madaxweynihii hore cabdi maxamed cumar maadaama la dhahay dowladda dhexe federaalka ayaa la samaysay wadaxaajood sidoo kaleetana ka dalabtay inuu iscasilo hadday taasi jirto ninkan ay aada isugu dhow yihiinna uu yimid axmed cabdi maxamed marka ma waxay ka dhigan tahay inuu asaga soo xushay qofkan oo dhinacaasi uu jiro saas loogu ogolaaday waxtixaadaysan fasiraado kala duwan baa amuurahaasi laga bixinayaa laakiin marka la eego waa iska wakti kumeel gaara deegaanka waxa si guud shaqada u wadaya ciidamada oo oo la wareegay deegaanka maamulkan kumeel gaarka ah ee usii hagi doono cabdi ninkan talada la wareegay axmed cabdi maxamed waxay iska noqonaysaa un inay haydihii dawliga ahaa ee deegaanka soomaalida o inuu kabkabo si kumeel gaara laakiin waa mid ku timid rabitaanka cabdi maxamed cumar sidaasi fasiraadaha faraha badan ay bixinayaan waa tahay xasaradihii weli way sii taagan yihiin soomaalida iyo oromada halka aad joogto haatan diridhaba iyo deegaanada kaleeto dhan ayay kusii fidayaan marka isbedelkan ka yimid hogaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wax ma qaboojin karaa dhibaatooyinkii horey usii jiray makulata inuu wax isbedela keeni karo oo xataa wada xaajoodiyo ama in xataa dowladda dhexe ay arintan kala hadlaan maxaa dhici kara runtii waxay qeyb ka ahaayeen xasarada ka jirtay labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada isku dhacyadoodii waxaana qeyb ka ahaayeen mas-uuliyaddan cusub ee haatan talada la wareegtay cabdi maxamed cumar dabadeed kuwa qeybun ka ahaa xasaradii iyo colaab horintii labada ummadood marka ma filayo inay wax isbedel oo rajada ay dhex dhigi karaan ama lagu qanci karaba ay arrimahaasi wax uga qaban karaan marka rajo lagama qabo in xasarada qowmiyadda soomaalida iyo ormada udhexaysa ay wax ka bedelaan ilaa isbedel weyn ama lagu xaaqo hadhaaga cabdi maxamed cumar